alxamdulilah walaalahayn oon annaga aan cod u jeedin waa noo imaadeen gargaar ay noo keeneen alxamdulilaah marka annaga mahadnaq meeshaan mahadnaq le waay alxamdulilah gebdhahii gargaar wee fiicana heleen walaalahayno oo meel kasta nooga imaaday kadib markii maalintii isniinta ahayd oona kasoo gudbinay warbaahinta haystaha aanu ka baahinay warbixinta la xiriirta afar qoys oo soomaaliya oo ku noolayd deegaanka koonfurta magaaladani ombaaso ku yaala ee joomfo oo guryahooda dab qabsaday ayaa maanta oo isniina waxaa halkaasi la gaarsiiyey lacag gaaraysa afar kun iyo sideed boqol oo dolarka maraykanka una dhiganta afar boqol iyo siddeetan kun oo shilinka dalkani kenya lacagtan ayaa waxaa laga soo aruuriyey muslimiinta magaalada neombaasa iyadoona salaadii jimcada masaajidka alfurqaan ee magaalada neombaasa ay maamulka masaajidka ay horkacayeen sheekh cabdiraxiin dabar abucayneyn iyo sheekh cabdiwahaab isxaaq ibraahim ay muslimiinta ay ka codsadeen in dadkaasi la garab istaago maanta oo isniinah ayaa waxaa arrintani loo xilsaaray in ay lacagtaasi u gudbiyaan dadka ay dhibaatadu ay soo gaartay ururka haweenka ee salaam ee weyneynta kitaabka qur-aanka kariimka oo gacan saar dhowla leh masaajidka alfurqaan kuwaasi oo si hoose ula socday xaaladda ay ku nool yihiin qoysaskaasi soomaalida ay dhibaatadu ay soo gaartay barnaamijkani lacagta lagu wareejinayay ayaa waxaa kasoo qeyb galay qaar ka mid a culamaa udiinka magaaladani ombaasa sheekh maxamed somow oo isagu matalayay culammada wuxuu alle uga baryay dadkii ka qayb qaatay bixinta lacagtan inuu alla ajar ka siiyo lacagtaasi ay bixiyeen guryo gubtay oo ma garanaysaa afar qows ah oo ma garanaysaa wixii hanti ay lahayeenna meesha ku baaba-ay yaan halkan yaan u imaadnay inaan la danqana oo alxamdulilah rabbialcaalamiin deeqdii ilaahay wuxuu usoo qaaday in aan ku wareejino deeqdaasoo muslimiinta ka imaatay lacagta baan wareejinaynaa hadda ka socotay muslimiinta walaalahooda sidaan idiin sheegnay ayada waan wareejinayna lacagta waatan insha allah afar qows bay ahaayeen qowskii waxaa ku hagaagaya boqol iyo labaatan kun oo cadaan ha ku hagaagayso lacagtan la bixiyey ayaa sidoo kale waxaa qeyb ka ahaa mid ay bixiyeen qaar ka mid a siyaasiyiinta magaalada neombaasa sulaymaan shahbaal oo tartamaya xilka gabananimada ee magaalada mombaasa ayaa waxa uu bixiyey lacag gaaraysa konton kun oo shilin iyadoona oo sidoo kale lacag kale uu bixiyey xildhibaanka u tartamaya deegaanka mvita mudane maxamed ducaali samatar marka baaq aan u diraya soomaalida because hadda maalintii meeshan wixii ka dhacay dad badan war kama haynin suu maanta sheekh uu noo sheegay khudbada masaajidka dad yar oo iyo dadka warbaahinta ayaa ka soo star f m ayaa riboortka laga helay taas waan inta ku imaana anaga marka iyagana waan mahad celinaya star f m qaybtay ka qaateen marka walaalayaal soomaalida waxaan dhahayaa mar walbo inaan iska war haysin insha allah markan jamcada waxaa dhacday in maaragtay fundraising loo hagaajiyo masaajidka alfurqaan culamaa udiinka oo masaajid alfurqaan managementiga haya gacanba ay ka geysteen niman siyaasiyiin ah oo maaragtay kuraasaha maaragtay kursiga gavanaga iyo maaragtay mpiga mvita oo lalomaya oo sulaymaan shahbal iyo maaragtay maxamed samatar ayakan gacan wey bay ka geysteen aad bay u mahadsan yihiin qaar ka mid a hooyooyinka afarta qoys oo lacagta halkan loo guddoonsiiyey ayaa iyadoo halkani ka hadlaysay hadaladeeda waxaa ka mid ahayd magacayga sheendheer xuseen ali dhahaa waxaan u mahad celinaa walaalahan qaaliga ah oo si saa-id ah noo taageeray oo na garab istaagay dhibka nagu dhacay inaa garab istaagay waxaan u duceynaynaa kheyr allah siiya ayakan meeshay wax ka soo qaadeen wax ka baraka badan allah u geliya gurigan iga dambeeya waa guriguu dabka kacay asbuucii aanu kasoo gudubnay iyadoona lacagihii la soo aruuriyey maanta si toosa loogu reejiyey qoysaskii loogu talagalay maxamed cabdi bootaan warbaahinta istaa magaalada mombaasa deegaanka johnvo